bismillahi raxmaan iraxiim anigu markii xanuunkan yacni markuu balowday aniguba aan jiray garowgaan joogay ma garan haye waxaa wa waxaan soo galay shalay galab ilaa shantii galabnimaan soo galay waxaan tegay isbatalkii dawo baan sidey aan habeenu guurayahay wasaaradda caafimaadku inii soo dhiirtay dadka jiifay oo hadeenu aan ugu tegay dumar buu u badnaa dumarkaasu abaara markaa labaatan qof buu tigsigoodu ahaa dadkii kale kuwii ragahaa waa kaakaceen oo suuqay jiraan baa la yidhi daawadaana waa ku wareejinay orana qardana iyo guriga la yidhaahdo gobolka karkaarna waa looga soo gurmaday waxaa dhakhaatiirtu waa naga soo horeysay oo gacantay ku haysay dadka anuhuna waxaa la sheegayaa haddii wax la dhegadhegeeyey xoolaha lama baarin laakiin xooluhu baadid bay u baahan yihiin balcaanaho yani dee xooluhu sunta ma wada qabaan waxay sheegayaan haddaan wax waraystay hal reer oo isagu yani laba goor caagado caanaa laga soo qaatay baa xaaladdu ku urursan tahay baa dadkii magaalada leeyahay waxaa loo huriyey maaha laakiin waa war ay ii sheegeen dadkeena hadda waa ladan yahay oo sidii hore oo xaaladdu ahayd arrintu waa ka sahlan tahay oo aada iyo aad bay uga fiican tahay dhakhaatiirteena gacantay ku hayaan marka caanaha dadku ku sumoobeen dadka gaaraya dhowr iyo labaatanka qof waa caano laga soo qaaday oo laga soo lisay xerada hal reer oo oo oo oo dadka deegaanka xoolaha ku haysta ka mid ah sidaa miya
sa saasay warkay igu sheegeen hal reer oo waxay ku cadaynayeen oo lahaayeen maali laba maalmood baa maalintii hore reer laga soo qaatay reerkii intii caanahooda cabay baa xanuunsatay maalintii dambe noqodkiina caagadii baa waxaa loo qaybshay laba meelood oo tiiman caana lagu shubayo lagu kala shushubay markaa markii la bix raaco reerkii hore oo uu ku xanuunsaday caanayowga dhulka kale laga keenay waxba dadku waxba kuma noqon markaa hal reer bay hadda xaaladii ku ururinayaan ma garan marka markii taqaadiirta aada la hadashay iyo dadkii kaloo deegaanka maxaa loo aanay karayaa oo oo caanaha iyo xoolaha reerka ku gaara oo la tuhmi karayaa ilaa imika dhakhaatiirta anigu warkaa ima siina waxa i siiyey dhakhaatiirtu dee dadkii la joogtay waxaan waana dhulka nimanka kasoo gurmaday oo dee kama ay warayn xoolaha iyo dhexmarkooda dadkii caanaha gurayay oo gaariyaashii barabuskii soo qaadaysay caanaha iyo dadkii la socday baa warka ay siiyey markaa ma kuu suura gasho bale inaad dhakhaatiirta la hadashaan oo iska waraysataan waxa loo malay karayo caanahan iyo xoolaha caanaha laga soo lisay iyo suntaa siday u wada xiriiraan
dee waa caanaha iyo xoolaha waxay u baahan tahay dhakhaatiirta in dee yacni dhakhaatiir yani ku khasusa oo xoolaha baari karta oo waxay ku baari lahayd wadata oo loo soo diray oo maamul maamulka u soo diray oo dee baa reerka baari kara oo u tegi kara laakiin niman dee meel kale ka yimi oo burmad ku yimi iyo haddee limakuro yahay yacni inay dadka ka hahow qaataan dee iyaga halka aadan lama odhan karo ma garatay reerka lama aadan lama odhan karo marka markii deegaanka iyo markaa xaalka la qiimeeyo ilaa iyo imika lama kala sheegi karayo in caanaha ay suntu ka soo gaartay wax xooluhu ay daaqeen ama wixii dhiilaha iyo haamihii caanaha lagu lagu shubanayay lagu culay inay tahay waxay u badinayaan xoolaha daawo lagu muday laakiin wax la kala cadayn karo maha xoolaha marka wixii irmaan haddii hadda burmad yacni wax dhakhaatiira oo u khasasla baadhidaa dhiigga xoolaha gurigiibaa xoolaha irmaan baa la baari kari lahaa hadda oo aynu nadaamka ka gaari lahayn laakiin meed dheerto waxay u badinayaan xoolahaas ba ama kallii haminto ama yacni dee dhakhaatiirta xoolaha loo soo diraa hamindeene reerkaa xoolahoodu in gaar u yihiin xaaladaasaa dadka shacabka ay ii sheegayaan wax xanuunahoo gaarahoo hadda xoolaha reerka lagu tuhmayana oo muuqdo isha laga arki karayana ma lahan malaha ilaa la ilaa la arko ma laha labada caanayow oo caagadaha lagaga qaatay oo lagu xaruursaday maaha marka warka xigoo na soo gaaray waxaa weeye in caanihii laga mamnuucay deegaanka oo la yidhi in muddo ah oo maalmo ah ee- yaan caano afka la gelin yaan caano la gadan oo caano la cabin deegaanka xingalool arrinkaa ma jiraa arrinkaasu dee waa ku hadleen laakiin ma jiro waxa weeyaan reerkaa inuu la iska ilaasho oo xaaladooda caanahooda laga baydho oo dhulka kale oo xooluhu yacni awalba caanaha laga keeni jiray oo caanaha lagu keeno aan lagu laga la- waxba la iyo dee aanay xanuun lahayn waa ka socdaan oo haddanba arkayo caano la miisanayo
waayahay marka warka ah inaa caanaha eh, eh, aan la cabin oo la iska dhaafo warkaa marka ma war maamulka ka yimi ba mase waa tala daqaatiirtu ay soo jeediyeen uun midda ma waa miday dadka shicibka oo magaalada dadweynuhu ay isku wacyigeliyeen wey waa miday isku wacyigeliyeen dadweynuhu ee, maamul iyo dhakhaatiir midna hadalkaasu qamayna